warar la helayo ayaa tilmaamaya in ciidamada dowladda xabashida itoobiya ay gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ka geysteen afduub ay kula kaceen qaar ka mid ah xoolodhaqatada soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas muddo laga joogo lix maalmood ayay waxay askarta xabashida itoobiya afduubeen toddoba nin oo xoolodhaqato soomaali ah kuwaas ay ku xidheen magaalo ka mid ah dhulka soomaali galbeed waxay xoolodhaqatada u geysteen jirdil iyo tacdiib kala duwan waayahanba waxay ciidanka itoobiya gobolka city ay ka wadeen boob ay u geysanayaan hantida soomaalida ku nool gobolka waxay si gaar ah xoog ugu qaadanayeen xoolaha sida ariga iyo looda xaaladda hadda taagan waad og tahay toddoba nin oo xoola dhaqata ah ilaa inay qafaasheen ciidamada federaalka etoobiya ku abtirsado oo dee federaal ciidamo oo jiro ma jiro haddee qaraf iyaa laga qafaashay toddoba nin oo lo jiro bay ahaayeen xoola dhaqata ah maalintii shanaad bay xidhan yihiin oo maanta kushana waxaa la geeyey awaash baa awaash bay geysteen sababtoo arrinkaas wuxuu kolka hore ka dhacay sidaan mar horena waan ka hadlahay laba cisho ka hor raggaasi meel madana agteeda ah isku dhac ciidankan makalakiyaaga oo boobayey dad shacaba xoolahooga qaadanaya iyagoo soo qaatay dirayska ah maleeshiyada cafarta iyagoo soo qaato isku daya inay loodii qaataan isku dhac baa yimiday waxoogaa dhimashaa soo gaadhay xaggooga lodiina waa laga badbaadiyo waa lagala baxday isla markiiba meel konton kilomitr ka jirto oo qaraf ah ayay ka bilaabeen inay dad kale oo xoola dhaqato ah sidii oo kale ay ku weeraraan dee lodii iyo raggiiba way kaxayseen toddoba nin bay ahayd tani ayaa muujinaysa sida ay bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ugu kulantay goboodfallo joogto ah ay kala kulmeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa maamulka mustafa cagjar ee ku daaban xabashida